Xilli dhawaan, ilaa lix shirkadood oo ka shaqeeya dhismaha ay soo codsadeen qandaraaska dhismaha biyo-mareen loo samaynayo wadada laamiga ah ee horumartay shirkadda Hormuud ee ku taala xaafadda Calanaya magaalada Kismaayo ayaa guddoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne waxa uu kambaniyada ka shaqeeya dhismaha u soo jeediyey in si cadaalad ah ay u fuliyaan qandaraasyada dhisme ee ay ku guulaystaan qaadashadooda guddoomiyaha ayaa sheegay in si cadaalad ah ay u kala saari doonaan kambaniyada soo codsaday qandaraaska biyo-mareenka ayna siin doonaan kii sidii la rabay u soo buuxiya shuruudaha soona bandhiga dhismayaal horay uu u dhisay oo lagu guulaystay annaga waxaa naga ballana marka ciddii shuruudda buuxisa inaanu siino cid jeebka loogu jirto aan leenahay waa hebeloo saaxiib baatiinan ma jirto nin walba wuxuu miiska soo saaray haddana aanu garanayno waraaqo waa la isu qorqori karaa waa la oran karaa intii internetka laga soo dhologaraysto waa la oran karaa laakiin waxaan rabnaa magaala magaalo waxaa la yidhi waa madal intii joogtaan markhaati kaberiga lo dhaqaalo oo sujuudi buuxiyey oo aan ee runtaa ognahay baanu siinayna hadduu iska jiro mid iska soo qorqoray oo aan ognahay inuusan shaqada ahayn ile magaala ka shaqaynaaye hadda isna waa sugayaan anna waa ognahay laakiin waxaan ballan qaadaynaa wax cadaalad darra aan qofna kusa annagu waa furaynaa guddigaasaa baa jooga iyagaa ka shaqayn doona waa dad aqoontoodii u leh annaga hal waxbaa naga khuseeya waxaa raha shaqada inay fusho cid fiicanna ay qaadato wixiina la ku lahaana annagu aan bixinno kormeerkeeda iyo iyo aan leenahay sidii naqashada loogu talagalay yaa la rabaa inay u fusho haddaan intaanu siino naqshadii sidii loogu talagalay dhisaynkii aa uu samayn waayo lacag naguma leh marka sidaas khasaariyey hadduu intuu hadda noo hoosgasho marka nin walbuu ka fakar wixii aad lagu siiyo inaad si maxaa hayday cadaalada u samaysay mashruucan kii hore ee l d f kii gurigaana ka dhisan gurigaan hadda taagan boqol iyo soddon iyo shan kun buu haabamanayaa gurigaa laba dabaqa haddii boqol iyo soddon iyo afar kun laalus laga qaadan lahaa guri laba dabaqa ma dhisi lahaa waxba kama aanaan damaacine waxbaaba ku darnay oo geesaha qabanay oo waa annagaas hagaajinay maanta waa kaa lagu shirayo dhisaynkii aan samaynay baa ahayd degmadu hool ma lahayn in hool lagu hool la sameeyo iyo xafiis iyo hool la sameeyo mirihiisii maantaynu hayna soo ma waxaan maanta samaynaynana waxaan rabnaa kuwa naga dambeeya iyo dadka wad magaaladaan degan inay mirahooda hayaan markaas waa cadiya soo ma hadda hadda tusaale nool baabaad baabaad aragtaan injineering mashruucan l d f kanaan ka samayna maantana waa hoolkaas qabow oo quruxda badan ha lacag yarna waa ahay tanna waa lacag yar laakiin wax weyn baan ka samayn doonaa marka waddada hormarta shirkadda hormuud oo ku taalla bartamaha magaalada ayaa horey loogu guulaystay in laga dhigo wadda laamiya waxaana haatan la qorshaynayaa in loo sameeyo biyo-mareen